bandhigaas wuxuu bilowday subaxa axadda oo ku beegnayd toddoba iyo tobanka bishii labaad oo hadda aan ku jirno waxaana isugu yimi kambaniyo badan oo adduunka ah yaa soo qaban qaabiyo oo intaasoo shirkadaha isu keenay waxaa isu keentay geel u s a baa sponsor garaysay hay-adda gargaarka maraykanka sa fiican sa fiican aad iyo aad ha ii dambeeyaano shirkadaha kale adiga maxaa keentay meesha oo la soo shir tagtay cabdiraxmaan aniga labada product oo aan xooga sida xooga uga shaqeeyo waa sisinta oo aan u dhoofiyo turkiga iyo liinta oo caradahan u dhoofiyo liinta nooca madow dalab baa baxay anigoo kale kambanigeyna somali fresh boot ilaa iyo saddex boqol iyo konton tan oo order ah baan qabtay shalay sharikadaha kale ee soomaaliya ka yimid ma xasuusataa iyo waxay keeneen soomaaliya shirkado badan oo ka kala yimi gobolada kale gobollo kala duwan sida puntland oo kale maydiga laga keenaya sidoo kale malmalka muqdisho iyo gobollada dhexena waxaa laga keenay mooska freshka ah cambaha ilah waa ku roon yahay liinta freshka ah marka bandhiga ma lasoo gebagabeeyey hadda daanduray bandhigii shalay baa la xiray oo ku beegaad kow labaatanka bisha maalin khamiisa ganacsatada soomaalida ay ka soo qayb gashay bandhig sanadeedka cuntooyinka iyo dalagyada beeraha oo lagu qabtay magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta waxaa ka mid ahayd xirsiyo cabdulla siyaad oo aan weydiiyey waxaa shirkadeeda somaali fresh fruit and vegetables ay ku soo bandhigtay halkaasi
waxaan keenay cambe iyo moos iyo liin dhanaan cambihiyo waaweyn oo isagoo cagaar aan xagga ka soo qaaday oo intana ku bislaaday maalmihii aan joognay oo ma aragteen sidoo kaleeto liintii qoyaanka aheyd oo cagaarneed oo iyada laftirkeed markii xoogo halkan ay timid iyadana midab doorsoonta oo jaallo qurux badan noqotay iyadana sidoo kaleeto waa keenay waa gartay ma aragtay marka cid wax kaa dalbatay dalabaad badan wuu jiraa laakiin beerihii ayaanan diyaar u ahayn in maaragtay si degdega dadkiina waxay u rabaan haddoo kaleeto inta ay kula heshiyaan shan beri kadib ayaad biraah soo rar ay ku yidhaahdaan marka annagana waxawaaye wadooyinka iyo wixii xoogo yara naga xunxun mooskii in shaqo laga qabtuu rabaa in loo diyaariyo dhooft ahaan loo diyaariyo rabaa laakiin aada mooskeena looga jeclaaday iyo liinta iyo cambaha intaba soomaaliya waxeeda laga keenay aada adduunka xirsiyo khudaartan aada ii sheegtay ee aada bandhiga uga soo qayb gashay ma wax dubay aada u soo qaadaa mase muqdishona waa ku gadaa
daandurey khudaarta dubay aan usoo qaaday keliya ma ahan muqdishona waan ku gadaa soomaaliya oo dhan ayaa khudaarteyda loo qaataa siiba mooska iyo cambaha waxaan siiyaa suuqyada muqdisho oo idil gabdhaha suuqyada ku iibiyo khudaarta iyo hilibka ayaa subax kasto gawaari inta loogu rido ayaa loo geeyaa loo soo qaybiyaa suuqyada maqaayadaha muqdisho oo dhan waa laga cunaa khudaarteyda waa gartay meeqa shirkadooda ku timaadeen dubay waxaa annaga awal aan ahayn afartan iyo labo shirkadood laakiin inta badan waxa la waayey fiisooyinka ayaa qaar la usoo bixi waayeen qaar badanna way soo baxeen marka ilaa idiga toban shan iyo toban shirkadood camal ayaa soo baxay iyo wixii halkan joogay
hadda waxaad aragtay adiga wax soo saarka beeraha qeybta khudaarta in ay faa'iido badan tahay oo dubayna aad keentay waddankan aad ku iibiso dalagyo badan ayaa dalka soomaaliya ka baxa maxaa dadkaa usoo jeedinaysaa
waxaan usoo jeedinaa horta beeraheena waa meesha keliya oo lagu baahi baxo hadday gelaydii tahay hadday digirtii tahay hadday sisintii tahay khudaartii kaleeto oo ansalaatadii iyo yaanyadii iyo wixii khudaare mooska cambaha bambeelmada liindhanaanta nacam dadkeena waxaan haysanaa dhul qani ah marka waxaan leeyahay beeraha ha la aado oo beerihii wax soo saarkeenii annaga qiimow noo leeyahay aan annaga beeraheeni iyo aan ku noqono hantidii waddanka noo taalay ahayd kheyraadkeena